qaar ka mid a qaybaha bulshada ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay siday u arkaan maqaamka iyo saamiga kuraasta aqalka sare ee muqdisho ay yeelanayso arrintaas ayaa ka dambeysay markii guddi baarlamaanku u saaray dhammaystirka xeerka doorashada ay ku taliyeen in toddoba xubnood oo aqalka sare ah la siiyo muqdisho dhinaca kalena waxaa maanta ka dhacay muqdisho banaanbax arrintaasi lagu taageerayo warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste qaybo ka tirsan shacabka gobolka banaadir ayaa maanta ka hadlaya aragtidooda maqaamka gobolka banaadir waxaanay si isku mida u soo dhoweeyeen in labada aqal ee baarlamaanka uu matalaad buuxda ku yeesho gobolka banaadir nabadoon bedel jaamac xirsi waxa uu ka mid yahay waxgaradka gobolka banaadir waxaana ka warbixinayaa aragtidiisa ku aadan maqaamka loo baahan yahay inuu yeesho gobolka banaadir annagu waxaan doonaynaa horta sideedaba muqdisho waa magaalo madaxdii dalka laga rari maayo dowladdo meesheeday deganaanaysaa waxaanse doonaynaa aqalka golaha shacabka iyo aqalka sareba inaan wax ku yeelano iyaan doonaynaas sababtoo ah soomaali waxay ku qaybsatay qabiil wax markay qabiil wax ku qaybsatay qabiilkii waa laga tegayaa baa wax ku qaybsato waa qabiil gobolkii qabiille wax kuma helin banaadir oo wax kuma helin wax gaara oo asaga la siiyeyna ma helin afar iyo kontonkii xildhibaan ee lagu qaybsaday maamul goboleedda lagu qaybsadayna waxba lagama siin cidluu taagan yahay wuxuu marka u dhigmaa labada gobol ee ah somalilan iyo buntland oo midkiiba koob iyo toban la siiyey markii dal ahaan laysku daro dadka gobolka banaadir baa ka weyn oo kana tiro badan waxaan doonaynaa marka anigu midka aan doonaynaa waxaa weeye magaalo madaxdii dalka ayadoo ah inaannu helno labadii aqal wax nagu matala oo shacabka soomaaliyeed ee muqdisho degan ku matala aqalka sarena wax nagu matala kan shacabka golaha shacabkana wax nagu matala yaannu doonaynaa toddobiyo toban degmaanna inaannu golo degaan yeelanno oo degmooyinka yaga soo xulanno oo golo degaanoo isdoorto yeelanno oo maamul yeelanno oo isdooranno oo mar walba aan nin dusha nalaga keenay uunana xukumin ee annagu aan dooranno gumarotooraha yaga oo aan dooranno duqa magaalada oo aan dooranno guddoomiyeyaasha degmooyinka oo aan dooranno ku-xigeennada oo golo degaan aan samaysanno cismaan ibraahim barre cismaan shangaani oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa dhaliilay soo jeedinta guddiyada isku dhafka ee baarlamanka ee loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan arrinta muqdisho kuwaasoo si horu dhaca u qorsheeyey inay muqdisho toddoba xubnood ku yeelato gobolka banaadir wuxuuna taa beddelkeeda ka warbixiyey aragtidiisa ku wajahan qaabka ay muqdisho matalaad ku yeelan karto maqaamka gobolka banaadir sida gobollada kale maamul goboleedyada kale waa inuu ku helaa inuu helaa wey labada aqalba uu matalaad uu ku yeesho wey sidaas darteed haddeer waxaa la sheegay toddoba xubnood si hordhaca oo ofishal ahayn ayaa la sheegay guddi loo xilsaaray inay toddoba xubnood soo siiyeen toddobada xubnood aad iyo aaday u yartahay aad iyo aaday u yartahay marka horena waxaa loo baahnaan lahaa in golaha deegaanka banaadir lasoo dhiso dowladdii maxamed siyaad barre oo ahayd dowlad military ayaaba maqaamka hadda ka hor dhistay oo gobolka banaadir waxay u yeeshay kow iyo labaatan xubnood oo matalaad ah oo waxoogay joogto ka ahaa allahu naxariistay cabdulqaadir cali boolay markan gobolka banaadir waa in loo dhisaa golihii deegaanka gobolka waa in markaa kabacdi ay helaan matalaadii labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka waa inay helaan dad ayaga matelo oo u dooda xuquuqdooda iyo waxa ay u baahan yihiin hadday jido tahay hadday iskoolaad tahay hadday caafimaad tahay waa in la helaa maamulkoodana waa inay ayaga soo doortaan ee aan kor looga keenin taas ayaan ku talin lahaa haddaan ahay odayaasha reer banaadir ani taasaan ku talin lahaa ayada oo saame qaybsigaasna si bareel ah loo qaybsanayo oo dadka la wada simaayo ka in adeernaga dhaafa waana wareeriyi kan waana wareeriyi cabdulaahi xuseen waamo oo ka mid ah waxgaradka magaalada muqdisho ayaa ka mid a dadka ka hadlay dareenkooda ku aadan matalaada gobolka banaadir waxaan u arkaa gobolka banaadir matalaadiisu inay noqdaan inay ka taliyaan dadka deegaanka u dhashay ee muxuu ahaa la yidhaahdo xamar iyo xamardaye inay wax ku yeeshaan oo ayagu muxuu ahaa ay ka timaado ayaan muxuu ahaa sheeg ayaan u arkaa matalaadiisa waxaan leeyahay qaar ha loo siiyo sida gobollada kaleba dadkii lahaa ay oga tashadeen intana waa inay ka tashadaan dadka deegaanka iska leh ee loo yaqaan ee xamar iyo xamardaya ah waa inay muxuu ahaa sheeg ay ka shaqeeyaan loo soo bandhigaa waxaasaa leedihin la yidhahda ku soo heshiiya la yidhaahdaa ayaga toddoba iyo tobanka degmo in laga soo doorto guddoomiyayaashooda konsolkooda laga soo doorto marka ay gubernatoorahooda iyo duqa magaalada ay soo doortaan ay ku yeeshaan sanataradooda ay soo doortaan sidaasay xuquuqda gobolka banaadir ay ku yeelan kartaa ugu dambayntii doctor xuseen yuusuf ayaa si kooban uga warbixiyey maqaamka loo baahan yahay in gobolka banaadir uu yeesho iyo hanaanka loo marayo waxaan qabaa horta gobolka banaadir maqaam waa leeyahay walow hadda oosan lahayn waxaan rabnaa golo deegaan marka hore in la dhiso golahaas deegaanka ay labadii aqal ay soo doortaan oo ay miiska soo saaraan iyada oo korna aan looga keenaynin wax kalena aan ahayn maqaamkoodii waxaa lagu heli karaa sharaftaas iyo karaamaddaas karaamadii sharafta maxay tahay waa in la helo marka hore golo deegaan in la helo sida awalba ay u lahaan jirtay oo kale aanan la dhihin wax ma lahaan jirin iyo wax ma lahaan jirin aan la dhihin golo deegaan bay lahaan jirtay banaadir waa la ogyahay dadka madaxda ka ayaa la yaqaanaa golaha intii ahayana baa la yaqaanaa in la soo dhiso golo in la soo dhiso marka kadib labada aqal ayaga ay soo doortaan aragtida ku aadan maqaamka gobolka banaadir ee qaybaha bulshada ayaa daba joogta banaanbax ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lagu soo dhoweynayo hadal uu madaxweynaha soomaaliya shalay ka jeediyey furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamanka soomaaliya kaasoo labada aqal uu uga codsanayay inay tixgeliyaan maqaamka muqdisho iyo matalaadiisa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho